waxaad ogtihiin maanta oo taariikhdu tahay sideedda bishii tobanaad waxaa la soo gebagabeeyey runtii mashruucii nabadeynta labada beelood oo runtii dega galbeedka kismaayo oo runtii beesha halti iyo beesha ormaro waxaan isdhihi karaa barnaamijkaas kadib markii shaqaaqaadka iyo dhibaatada badneed ee dhacday waxaa si guud loo wada galay in arrintan gacanta lagu dhigo taasoo ay ka wada qayb qaadatay ugu horreeya dowlad goboleedka jubbaland ilaa heer madaxweyne golo wasiiro golo baarlamaan odayaashii culimmadii runtii si aada looga qayb qaatay barnaamijkaas marka horena si xoogana markii dambena runtii waxaa isugu haray labada wasiiro loo xirsaaray dowlad goboleedka jubbaland arrimaha gudaha iyo arrimaha cadaaladda garsoorka iyo arrimaha diinta iyo labadii beelaa dib iskugu haray kuwaasaa muddo badan haddana soo waday maanta waxaa soo gabagaboobay runtii barnaamijkaas aad arkayseen oo sida munaasabadaas weyn loo dhigay labadaas beeloo runtii ku heshiiyey qodobo ilaa lix oo muhiim ah oo runtii xitaa anfacaya iyaga keli maahan dowlad goboleedka jubbaland dadka dogan dhan anfacayo oo in dee wax walba laga wada shaqeeyo markii lasoo aruuriyana la dhihi karo laba qodoba ugu muhiimsan kow horumarka dowlad goboleedka jubbaland inay labada beel ka qayb qaataan wax kasta oo horumarka dhibaato u keenaya ka hortagaan sidoo kale in dagaalkii la joojiyo hadda wixii ka dambeeyana dee wixii dhacana shareecada islaamka loo bandhigo markii lasoo koobo waxaan dhihi karaa labadaas qodob ugu muhiimsan amniga inay ka wada shaqeeyaan horumarkan ay ka wada shaqeeyaan wax kasta oo qallaasa ku keenaya barnaamijkaas heshiiskaas la gaaray qodobadaas muhiimka ay labada dhinac isku raaceen intay marka hore guddi u saareen guddigiis ugaasiyada usoo gudbiyey ugaasiyada soo ogolaada annaga noo keenay labada wasiir annaguna meesha ugu dambeys markhaati ahaan aan barnaamijka u saxiixnay dhowr beri markii la nasay maanta ilahay noo suurtageliyey inaan arrintii laiskugu yimaado laga sugna qaybgeliyo dhammaan qabaa'ilada kala duwan ee dega dowlgoboleedka jubbaland gaar ahaan deegaanka kismaayo ku nool hadday noqoto culamaa udiinkii hadday noqoto salaadiintii hadday noqoto aqoon-yahaniintii hadday noqoto siyaasiyiintii xildhibaanadii si buuxda maanta looga soo qaybogsa arkaysa arrintan marka waxaan dhihi karaa waa arrin guul ah oo ilaahay noo fududeeyey ilaah ku mahadsan dhammaan cid kastoo ka qayb qaatina waan ugu mahad celinaynaa dowlgoboleedka jubbaland oo ugu horreeya madaxweynaha sheekh maxamed axmed islaamka xogeydnadii dowladii maxay ahayto hay-adaheedii kala duwan sidii maxay ahayto golaha wasiiradii xildhibaanadii saraakiishii ciidamada ilaa ciidanka ugu hoosay waa laga wada qayb qaatay arrintaasna si guuda kusoo dhammaatay isdhihi karaa marka aaday baasha noga dhammaatay waxaan rajaynaa in ummadana daawanayso ama arrintaas la socotay ama sugaysaba inay maanta ay aad ugu farxi doonto halkay wax gaareen iyo meeshii wax la gaarsiiyey waxaan loo soo bandhigaya waxay ahayd barnaamijkan dal iyo dibad buu quseeyey in si officially ah barnaamijkii lasoo waday meeshuu ku hakaday ama meeshii maxay ku dhammaada aan dhihi karo loo bandhigo ummadda soomaaliyeed kaana reer jubbaland wasiir aad baad umahadsan tahay sharaxaadda aad naga siisay qaabkii wax ku dhammaadeen dad baa waxay isweydiinayaan maadaama maanta gunaanadkii uu ahaa oo labadii beelood gacanta laysu saaray weli waxaa jirto dad laga yaabo in ay tuhmayaan in wax ka maqan yihiin ama qof laga dilay ama qof laga dhibaateeyey taas oo kale see lagu xaliyey saa og tahay qodobadii laga akhriyey wasiirkan akhriyey mar rabo inaan aad usii dabagalo oo macnaha u akhriyo asaga waa idin duuban yahay waxaan dhihi karaa wixii dhacay go'anaa laga gaaray oo si guudo si principle isla qaateen dib ugu noqosheedii dadkii in deegaankii dib looga noqdo meel kasta la tago cid kastaoo dhib gaartayna gacanta la mariyana ayagaa ku ballansan waxay ka mid tahay qodobada oo ayaga si hoosoo farsamo ah odayaasha hawshaa qabanaya odayaasha hawsha annagana dowlad ahaanna waxaan baag ab u nahay wax allaala waxay noola yimaadeen ka dowlad goboleed jubbaland ahaan wixii aan ka jawaabi karno awoodno inaan ka jawaabno guddiyay samaysteen guddigaa dib u baxaya tagaya goobihii